cabdirasaaq cabdulaahi ciid oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidanka dowladda federaalk ay si daran ay ugu jabeen dagaalkii ka dhacay degmada aadan jabaal waxa uuna sheegay in jabka ciidanka ay ugu wacan tahay isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalkan ay awoodi weysay inay u gurmato ciidanka runtii isqaqabsiga siyaasadeed iyo is-aamini darada ka jirta amniga dhexdiisa ayaa ugu wacan waa la ogyahay inay isku caruursanayaan aadan yabaal dowladda waxay kari weysay marka in ciidamadaas aadan yabaal jooga loo gurmado oo ayaga la siiyo ciidan tiro leeg ciidamada ay kusoo weeraraya meesha aaday u tiro badnaayeen laakiin waxaa jira qalqal iyo go-doon ka jira dhinacyada kale taas waxaa ka daranoo meeshii soo galay dagaalkii ganacsigu noqday from hiiraan to galgaduud waxaa meel walba cararaya ganacsato qaadwalayaalah oo ayagii saraakiisha aadan kala garanayninba war nin ganacsi qaad ka ganacsada maxaa ka galay kii bariiska gurigiisoo joogaa kii shidaalka gurigiisoo joogaa maxaa midka qaadka iyo ciidamada isku qasay maxaa isdhexgeliyey waxaas oo dhan waxay ka mid tahay jabka gaaraya ciidamadeenna waxa uu dhanka kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk gudaheeda wuxuuna caddeeyey inaysan ka maarmin inay gacmaha iskula tagaan dalka jiha fiican kuma socdaada siyaasaddii oo lagu muransan yahay hadday maamul goboleed noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd baarlamaan iyo meel walbo aniga waxaan aaminsanahay sanadkan inuu noqon doono sanad isqaqabsi sanad siyaasadda gacanta la iskula tagaayo kadib dagaalkii cuslaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal waxaa maalinba maalinta ka dambeysa isa soo taraya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ee ka hadlaya jabka ciidankooda ku gaaray magaaladaas